kuriyad dhisme oo laha gabagabeeyey waadooyin wasub interloge oo laku hirgeliyey gudaha suuqa degmada bardaale ee gobolka baay waana sana saasire landhasi waliba hadal ku gooyey gudoomiyaha degmada bardaale mudane maxamed isaaq xasan alcas wadadan oo ee wadadii lamaad ee lakaharag jara bardaale waliba uuse gudoomiyaha degmada bardaale mudane maxamed isaaq xasan alcase ku hadalay muhiimadii in latay bulshada degmada
jitiilamaad oo bulshada degmada bardaale iyo kadhislan isxilqaan midkaasoo muddo dareeri dhegey ka xargjaraani marka bulsho sidiiba wali muhiimadii ata in wala yeelata iyo galantiya ka dhisita sin ogaata wala in yeelata marka bulshada reer bardaale guud ahaanba wala inka mahadnagaana dadaalkii isgarabtaaga wal kasta oo danta guuda soo garab dadanka siyaa dadku muddo dareeri ilaahayna guulay inuu sugeeyka laha gabagabaay wala dhiman oo yar oo ku dhiman insha allahu tacaala wala sii dhamaystira markan taas oo dadaal ay wala suubay bulshada iyo maamulka isgarabsadaan bulshooba la jiheeyo oo meelin tusa wali waajibshi ahayn walaa maamulkaas midaas fara iyo mas-uuliyaddaas midaas deegaanka rood wala farta iyo suubida reer bardaal wali ka ammaanayeen wal kasta oo danta guuda si garab dadanka siiyaan guud ahaan wali suurtageliyey ilaahay ku soka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dadaal dheer ka bi in bulshada koonfur galbeed la sii daadijiyey la bara dowladnimada in iyo hogaanshii iyo dadka usmadaas aan xil saaro degmooyinka iyo goboladaba iyo ciidan maarada wadaniyiga marka guud ahaan arinka baaqanaya degmooyinka gobolka baay degmada bardaal wala dhistay jidkaas arinka baaqanaya afarta degmo kalena sideed degmo kalena iyo iyo suubsaan oo bulshada la jihey si dad kallin ogaada in maarada wala dalkan walilka dhisay shacaba dhisay si ogdin dowladda kacaanki meelkar walmaan koyn marka bulsho wali waajibshi ah in walaayimadaas iyo dantii atee suubsato hooba qandaraas ilaah kagaado lan suubay ma ma ma tixgeliyaas laakiin hoo iyo dhisidan hojoy dhiidoy murujo hakabiyaan kudadaaleen iidan ku dhahaayan marka madi koowaad madi labaad wali maha nagaana ragi ha ku qiib gali ragi hadafkaas lahay ragi garab surnaayey oo ilaa waqtigan jitu si lan suubiyaay bulshadaas iyo maamulka dhatoolka jaray oo jidkaas geey hamiinba kor surnaay saraakiisha amniga iyo maamulka iyo dadkii farakutiriska ahaay hudada aleeyay shaqaaladan ciidan kumahadnagaan insha allahu tacaala kii lamaado kan saddexaadna insha allah waqti dhow la bilaawo doono anu tumankii beri un roogin wali faana walyar isbedele isbedelkaas isbedelkana dowladnimow walaahi adad madaa suubida barra wal ogaada laakiin hooba isku fidhida walba un suubina waqtigaa la meeli ka dhamaada waynagadaaslan oo walba an hayna marka muddo koowaad muddo lamaad ilaahi subxaana watacaala an kumahadnagaan hadila maadna wali ku mahnaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo shaqada iyo shacabka iyo deegaanada ku nahow daadajiyahay wal kasta oo dowladnimo hayta dhisow kuusubay wadooyinka interloge ee laku hirgeliyay gudaha suuga degmada bardaale waliba isku kaaraday maamulka iyo bulshada degmada bardaale ee gobolka baay